magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka kacay dab geystay khasaare hantiyaadeed dabkan ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku taala xaafadda howlwadaag laanta suuqa sare dabkan ayaana ka dhashay fiilooyin koronto taasi oo keentay inay gubato soddon fuusto oo shidaal ah waxaana ugu dambeyn dabdamiska u suura gashay inay ku guuleystaan daminta dabka sida uu ka warbixiyey milkiilaha kaalinta shidaalka gubatay rashiid aadan nimashan kaalin waayo kaalin dabaday liira waaye khasaaraheeduna waa wuxuu leegyahay ilaa iyo soddon fuusto oo shidaala ku jirtay iyo macala kaalinkiisa alxamdulilah maxalaayisha dad muku dhimanin waa lagu nabad qabaa insha allah waa noola soo gurmaday waxaa noola soo gurmaday waalaheen dabdamiskaa noola soo gurmaday khasaarahan wuxuu ku ogyahay kaalinka iyo shidaalkeeda keliya kaalinka milkiilaha kaalinka aniga waaye meesha khasaaraha waxaa ka jira ku ekaaday kaalinkii iyo khasaaraheedii alxamdulilah wax kaloo ka dheerina maxaa ii sheeg uma iman dukaan farmashiyaha dhinaca ka jira dhinacana dukaan oo maxaa ii sheeg oo raashiina ka jiray labadii waa badbaadeen alxamdulilah laakiin khasaare wuxuu ku ogyahay kaalinka kaalinka shidaal ku ogyahay khasaaraha wuxuu liga ilaa soddon fuusto oo oo shidaalka iyo maxaa saacaddii iyo maxaa ii sheeg iyo saacaddii iyo adii shaqadii inta kaalinka ay ku shaqaynaysa intaas khasaareed dabka wallaahi annaga masheega salaadaan soo dukannay subaxdii ugu horraysa aad albaabka markaan furnay oo fuustada aan furnay asuu ay qarax naga hor imaaday waa dabdamiskaasaan la hadalnay oo noo soo gurmaday iyo intii oo howlwadaag xaafadda noo soo gurmadan alxamdulillah waan ku guulaysanay alxamdulillah waan khasaaraas maaleed moogaya ma ahan markii ugu horraysay uu dab noocaani ah uu ka kaco beledweyne waxaana ka horreeyey kuwa kale oo noocaan ah oo geystay khasaare laxad leh